waxyaabaha imtixaankana haysta waxaa ka mida oo nala ku hanjabayo maxkamadda aad u dacwooteen xitaa madaxweynaha xukuma asagaa idinku soo faragelinaya asagaa idinka qaadaya dhulka magacaygu waa axmed macalin xuseen waxaan deganahay degmada yaakshiid ekis degmada yaakshiid hadda daarasalaam kowda luuliyo suuqa xoolaha culays waxaana saaran hadda ka horna aan ka hadalnay annagoo intaan ka yar marbana heer soo marayey culayskaas wuxuu yahay xaafaddaanaan degannahay waxaan ku degannahay si sharciya oo nidaama oo waafaqsan diinta islaamka xeerarka lagu nool yahay oo sharciga dhulka waxaana soo culays saaray waayahan dambe niman wata noolo oosto iyo warqado ay yidhaahdeen waxaana soo ka soo qaadanay wasaaradda gaashaandhigga iyo wixii la mid ah dhulkan aan degannahay waxaa la cabiray xilliyo kala duwan siddeetan iyo afartii siddeetan iyo lixdii siddeetan iyo toddobadii siddeetan iyo sideeddii siddeetan iyo sagaalkii ilaa sagaashankii waxaan haysannaa dukumentiyo sharciya oo nadiifa oo ay ka mid yihiin sabraloogooyin rajabuutooyin cumar tuumbo wixii nidaamkii lagu yaqiinoo caamka ahay oo dhulka waxaana soo qabna imtixaan nagu hayaa nimankaas aan sheegnay dhulkan naqshadaha aan ku deganayn naqshadaha aan ku deganayn oo uu caamka iyo macruufka ka yahay ku yahay oo lagu degan yahay dhulka naqshadaha weeye waxaa ka mid a middan oo kaleeto waa taa waxaa ku saxiixan ninka la yidhaahdo injineer cali sow waa mas-uul hadda gobolka banaadir ka tirsan khaasatan waaxda dhulka waa agaasimaya sidii aan ku ogay waa xanuunsiyaan maqlay ilaahay caafiyo waxaa kaloo ku saxiixan caliyare cali macallin waa agaasimaha farsamada waxaa kaloo ku saxiixan rag kaleeto oo xiliyadaas shaqaynayay oo muddo ka sii horreyday iyo rag aada u fara badan oo uu ka mid yahay allaa u naxariistee ninkii la dhihi jiray tool naqshadahaas ayaa xaafadda lagu deganaay waxaa nala soo kor saaray mid ayadii oo dhan iyo saddexulaabkeed wixii oo dhan bufuuqsatay oo laleeyahay haddaa rabaa in dhulka lagu sharciyeeyo waa middaas waa arkaysaan intay la eg tahay wax alle wixii aan xaafadda ku deganayn oo maxamed siyaad barre uu ka tegey oo sharciga ahay oo ummaddu ku kala fadhiisay waxaa la yidhi middaasaa ka asala wax kaleeto aqbalayna ma leh meelo badbadanaan ku orodnay sharcigaan aadnay maxkamaddaan tagnay meelo kaleetaan marnay xildhibaan xildhibaanaan u tagnay xildhibaanadii qaarna way noo garaabeen qaarna nooma garaabin ilaa hadda waxaan rabnaa nimanka arrinkaas ka shaqaynaya injineerkaas weyn oo hadda aan soo sheegay oo ku saxiixan naqshadihii qaar ka mid ah oo xilligaa dowladda dhexe soomaaliya u shaqaynayey wiil uu dhalay ama nin uu dhalay hadda wiil lama la dhihi karaa si anugu inkastoonan hor fadhiisan naqshaddan asagaa sameeyey in aabbana middaas sameeyey xilligii dowladdii dhexe asaguna hadda uu yidhaahdo taasaan nasakhayaa oo middaanan ka shaqa aan rabaa inaan dadka marsiiyo garteeda soomaaliya u taallaa annaga dukumentigaas horaan meeshaa ku degannahay dowladda kama gardarin cid aan jaafaynay cid aan aflagaadaynayno male waxaan rabnaa waxaa isku qaadka ah oo laga yaabo hal xabo weliba aan ognahay oon dareemayna inaan la dhihin dhulka dowladdu kaliya in loo fasaxay aan loo fasaxin dhulka dadweynaha laakiin meeshii hal boos laga soo siiyey afar boosay u bedeleen afaray noogu bedeleen ama shan waa aragtiin intay la egta sagaal boqol labaatan iyo laba boosaa meeshaa ku taalla kuwaan hadda annagu aan xaafadda ku deganaan haddii laysku dardaro ma dhamma imtixaanka jira wuxuu yahay annagoo cidna aflagaadaymayno dukumentigaasaan meesha ku degannahay taariikhdiisa aan soo sheegnay nidaamkaas leh dhooteeyooyinka waaweyn oo macruufka ah oo ay ka mid yihiin ay wareejiyeen waxaan rabnaa inaan gar dhiganno kama hadli jirin medii siyaasiyiin ma nihin duruuf iyo danaana keentay